waxaa madaxweyne sannadkii labadii kun iyo afar iyo tobanka bishii nofembar loogu doortay shariif xasan sheekh aadan oo ah siyaasi caan ka ah siyaasadda soomaaliya inuu noqdo madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan waxaa doortay ergooyinka kala yimid beelaha dega saddexda gobol ee koonfur galbeed ay ku midaysan yihiin ee baay bakool iyo weliba shabeellaha hoose maamulka koonfur galbeed waxaa ka jira caqabado aad u tan weyn oo ay adag tahay mararka qaar inay wax ka qabtaan maamul goboleedkaasi ama dowladda federaalka ah waxaa la sheegaa in gobolladaasi ay ku sugan yihiin xubnaha ugu sarreeya ee alqaacida iyo al-shabaab dhanka dhaqaalaha dekedda iyo garoommada ganacsiga ee gobolka ma aha kuwo si toosa u shaqeeya marka laga soo tago dhowr garoon oo ah kuwa rayidka ama mararka qaar ay ka soo degaan jaadka dad badan ayaa ku eedeeya dhismaha dowladda shariif xasan inuu aad u farabadiyo oo ay kor u dhaafayso toddobaatan xubnood oo wasiiro wasiir ku-xigeenne iyo wasiiri dowlayaal isugu jira marka laga soo taga caqabadahaasii jira ayaa haddana xubno ka mida maamulka koonfur galbeed waxay u arkaan in madaxweyne shariif xasan uusan gobolka wax isbeddela ku soo kordhin xaaladihii adkaa ee uu horeyba ugu jiray xildhibaanadaasi waxaa ka mid a xildhibaan sheekh maxamuud cabdi caliyow oo ka mida xildhibaano diyaarinaya mooshin ka dhan ah shariif xasan sheekh aadan
falasdiinay hore hore ayaan u sheegnay madaxweynaha waxyaabaha aan ku eedeynayno madaxweynaha dastuurka ayuu jibiyey ayaan ku eedeynaynaa waxaan kale ku eedeynaynaa inuu isaga hay-adihii dawliga ah ee awoodooda uu maroobsaday sida baarlamaanka garsoorkii oo fulintii kulligooda isaga isku haayo iyo waxyaabo kale ayaan ku eedeynaynay laakiin hadda mar annagoo uturayno shacabkeena oo dhabaataysan oo yacni gaajo iyo biilaan iyo cudur la dhabaataysan daraaddeed ayaa dib u dhiganay mooshinka lagama noqonin xildhibaanada diyaar waay sidooda ay diyaar u yihiin xildhibaanada qaar u janjeera madaxweyne shariif xasan dhinaciisa ayaa qaba in ay socdaan howlo muhim ah islamarkaana uu mooshin ku yahay mid aanay dani ugu jirin koonfur galbeed sidoo kalena waxay sheegayaan in mooshinkaasi xal deg degaba laga gaaray xildhibaan cabduqaadir dhegacadde ayaa ka warramaya sida ay u arkaan eedaha loo soo jeedinaya shariif xasan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo mooshinka ka dhanka ahba
koonfur galbeed muddadii ay jirtay waxa ay qabatay wax maanta la xaqiri kara ma aha muddo laba sano ay koonfur galbeed ay jirtay iyo bilooyin inta ay ka qabatay goboladan saddexda gobole ee maamulkan uu ka jiro waxaan umalaynayaa maamul intaas jiray oo qabtay inuusan jirin maamulada hadda soomaaliya ka dhisan xildhibaanada mooshin iyo ka hadlayay inkastoo hadda ay iska dhamaatay waa jirtaa dabcan maamul sideedaba maamul markuu meel ka jiro dhaliilo waa jiraan laakiin ma ahayn wax loo dhan yahay oo majority xildhibaanada ay qabeen tiro yaroo xildhibaanaha oo barnaamijkaas wadwaday waa jirtay markii dambena annaga markaan si gooni u wada fariisanay waa soo dhammaynay oo dhexdeena isqanaanay shariif xasan sheekh aadan oo dad badani ku tilmaamaan inuu yahay siyaasi turxaan bixin iyo galaan galba u leh marxaladaha kala duwan ee siyaasadda ayaanay dad badani walwal ka qabin in ay saamayn karto qorshaha xildhibaanada waxaase aan la iska indhatiri karin in xaaladda koonfur galbeed ee maraysa meel aada u liidata islamarkaana ay tahay inuu ama xalkeeda keeno ama sida dad badani ay ku talinayaan xilkeeda dhiibo fawse cabdinuur oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada baydhaba ayaa qaba in maamulada dalka guud ahaan dhismahoodiiba u ahaa kuwo deg deg iyo orod lagu sameeye islamarkaana cillad guud oo haysataa ay jirto dhammaan maamulada dalka horta dadka caamadan shacbiga soomaaliyeed dhammaantooda maamulada ka jiro soomaaliya rajadooda kama helin waayo dalkan wuxuu kasoo kabsanayaa dagaalo iyo burbur oo baaxad leh oo dhowr iyo labaatan sano jirsaday run ahaantiina maamuladaas sida ay ku dhismeen waxay ahayd sida maaragtay oo maamulo hash ah oo runtii bulshada qaarkeed wax laga boobaayo bulsho kalena ay ku degjegayso maamuladaas dhisidooda marka sida maam afarta maamul ay ku dhismeenba waxay ahayd si ay bulshada wadar ogol aysan ku ahayn oo run ahaantii dhammaantooda aysan maamuladaas wada dhisin qolo kasoo horjeeda iyo qolo maamulkaas inuu dhismo ogol ayaa maamuladaasoo dhan ku dhismeen marka run ahaantii wax kastoo wanaaga kasoo baxo maamulkaas ma noqonayo mid ay bulshada deegaanadaas ay wixii ay ku taamayeen ay wada helaan ma noqonayo gobolka waxaa weli meelo ka mida gacanta ku haya maleeshiyada al-shabaab iyadoo dhinaca amnigana ay tahay caqabad kale oo gobolka ka jirta marka laga soo taga siyaasadda ciidamada amisom ee gobolka ku sugan oo gaaraya kumanaan ayaanan wax howlgalla ah fulin sannadihii dhowaa iyadoo weliba ay jirto wax ka qabasho deg deg ah in looga baahan yahay dhinaca abaaraha ee goboladaasi ku dhuftay waa kan xildhibaan sheekh maxamuud cabdi caliyo oo ka waramaya waxaa hor istaagay in amisom ay howlgasho islamarkaana ay ammaanka deegaanadaasi wanaajiso
ciidamada amisom oo jooga sida aan arkayno waa xaradooda ay ku egyihiin sida badan xarooyinkooda ay ku egyihiin kolley waxaa lawe macnaha xilligii oo la isweydiin lahaa fulintii aan la weydiin lahayn ayaga naftarkooda waxay diideen fulintii in baarlamaanka ay wax weydiiyo su-aal baarlamaankooda uu weydiiyo oo ay hor yimaadaan maal wasiiradii golaha wasiiradii madaxweynaha
gobolka waxaa muddoba ka jira colaad beeleed oo sababtay dhimasho barakac iyo inay adkaato dagaalkii ka dhankaha kooxaha argagixisada ee gobolka ku sugan in lagu guulaysto siyaasad ahaan maxaa hor istaagay in amisom ay goboladaasi ka xorayso maleeshiyada al-shabaab ee kaabiga ku haya waxaa ka jawaabaya fawzi cabdinuur oo ka tirsan aqoon-yahanada gobolka ba-ay
runtii muddo ku suman hadda laba sano wax howlgalla ah ay ka sameeyeen nidaamkooda ilaalinta maaragtay nabadgelyada ay ka sameeyeen ma jirto inay xeryahooda ku jiraan oo meelahooda iska fadhiyaan iyo in ay maaragtay gurmad ama raashin ha u yimaado ama maaragtay gurmad saanideed ha u yimaadee inay xeryahooda ku sugan yihiin keliya kama qeyb qaataan sugidda ammaanka deegaanada deegaanada ammaankooda waxaa sugiddeeda ka qeyb qaato mar waliba ciidamada federaalka oo s n a iyo ciidamada kale oo maaragtay dowlad goboleedyada ay samaysteen oo ah ciidamada maaragtay daraawiishta ama ciidamada gurmadka deg dega kuwaas ayaa ammaanka magaalada iyo deegaanada ku heereeran baa suga marka laga soo tago dhanka ammaanka waxaa culaysi ay ka jiraan dhanka dhaqaalaha xildhibaan cabduqaadir dhagacadda ayaan weydiiyey bal haddii ay jiraan dhaqaale gobolka soo gala iyo ilaha ay ka yimaadaan dhaqaalaha maamulka koonfur galbeed uu ku shaqeeyo waxaa jiro degmooyin yar oo laga qaado canshuur laga aruuriyo ayaa jiro sida gobolka baay iyo gobolka shabeellaha hoose taasoo aanan xitaa aan dabooleynin ciidanka maamulka uu leeyahay ama shaqaalaha ushaqeeya maamulka ushaqeeya ma jirto budget kale tookaba oo ama ka yimaado dowlad federaal ama ka yimaado meel kale ka yimaado marki hadba sida ay wax usoo xaroodaan ayaa loo gaarsiiyaa shaqaalaha dowladda iyo iyo ciidanka maamulka uu leeyahay iyadoo aysan kafargarayn karin oan dareemi karno in marmarka qaar ay dhacdo inaan bilooyin aan waxaba yaraatee dhaqa mushaarada aan lahin ma garan haddaba dhaqaalahaasi ma yahay mid ku filan socodsiinta howlaha maamulka waxaa fekerkaa ka duwan qaba cabdi cadow oo ka mida ururada bulshada koonfur galbeed
runtii aniga arrintaas ma wada qabo maxaa yeelay maamul goboleedka waxaan ogsoonahay in dowladda dhex ay lacag ku taakulayso beesha caalamkana ay lacag ku taakulayso haddaan lacag la siinaynin kuma suurtagaleen inay tababaraan ciidan afar kun gaaraya amaba ka badan haddii qeybihiisa kala duwan la isu geeyo talaxuma marka maamulka dhexdiisii ah oo ay ka mid tahay in boqol iyo konton xildhibaan la sameeyo wasiiro toddobaatan gaaraya la sameeyo oo aan loo baahnayn iyo meeshii oo musuq maasuq uu ka buuxo waxaasaa runtii u sal ah laakiin inta hadda gobolka soo gashay aniga laftigeyga mashruuc weel bankiga uu runtii qeyb ka ahay oo stedi looga sameynayo baydhabo oo tax collectionka uu kamid ahay baanlug lahay waxaan aada iyo aad marka waxaan ogsoonahay daqliga masha haddii si wanaagsan loo maareeyo in in in maanta muuqaal kan hadda baydhabo jira mid kasan oo dowladeed meesha u iman lahaa ugu dambayntiina madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo aada loogu yaqaano siyaasadaha heer federaal iyo weliba tan dalalka dariska ah xilal kala duwan oo heer guddoomiye baarlamaan iyo wasiirna ka soo qabtay dowladdii federaalka ahayd ayaa lagu tiriyaa siyaasi indho furan oo caan ku ah gorgortanka siyaasiga ah ayaa dad badan waxay u arkaan inuu hadda la hardamayo howlaha maamulka saddexda gobol ee koonfur galbeed abaaraha gobolka ka jira colaadaha beelaha iyo isku keenistooda dhaqaalihii maamulka lagu wadi lahaa oo aanay jirin ilo dhaqaale oo ay ka soo xaroodaan iyo weliba isjijiid siyaasadeed oo gobolladaasi ka bilowday